bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimay radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo magaalada muqdisho ka daafuray hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ee soomaaliya xubno ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay duqeymo ka dhacay hadka shabeellada dhexe iyo hiiraan guddiga doorashooyinka qaranka oo maanta agab diiwaangelinta codbixiyaasha ah geeyey degmada dhuusamareeb wararkii ugu dambeeyey weerar al-shabaab ay ku qaadeen banaanka hore ee magaalada baydhabo warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo weerar ku qaaday saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenima radio jowhar idinayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiba intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirka hiigsiga qarinjirka soomaaliya laba kun iyo lixdanka abshir cabdulaahi ayaa warkaasi muqdisho inoogu soo diray waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay daahfuurka hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka daahfuurka ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano xoldheeriyaal guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya agaasimayaal guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka ahna la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha xildhibaano wasiiro ra-iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ayaa ah mid loogu gol leeyahay soomaaliya inay yeelato hiigsi wax badan ka beddelaa arrimaha fakriga oo dadka soomaaliyeed caqabad ku haya dhaqaalo la'aan siyaasad aan degnayn iyo guud ahaan amni buuxa oo la helo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka xasan aadan hoosow ayaa ugu horreyn daafuray hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka sida aad aragteen hiigsigan wuxuu ku salaysan yahay dhowr mabda oo muhiim u ah kow in qiyamkeena lasoo nooleeyo in xal walba oy soomaaliya aan rabno inaan ku xalino gudaheena ka yimaado iyo in qof walboo naga mida uu ka shaqeeyo danta qaranka danta qaranka maxay tahay runtii meel aan hadda gooni uga akrino male laakiin sidaan isfahamsiinay intaan cilmi baarista ku jirnay waa kow qof walboo soomaaliya inuu ka shaqeeyo badbaadada dalkan survival of the state uu ka ilaaliyo wax walboo halis ku ah labo waa in wanaagsanaanta ama in muwaadinka soomaaliyeed danihiisa laga shaqeeyo iyo caafimaad badqabkiisa saddex waa in la ilaaliyo dalkeenna muunadiisa imijkiisa guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamuud cabdikariin gabeere ayaa tilmaamay in hiigsiga qarni jirka laba kun iyo lixdanka ay waxweyn u tahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed waxa uu tilmaamay in ganacsato ahaan ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan hirgelinta hiigsigan waxyaalaha aan ku haminayno ganacsatada isqabsigeeda waxaa ka mid ah fishinka hadda oo dekeda iyo airportka maaldood madaxweynuhu halkan muqdishada cusub oo naloo naloo dah furay oo ayadana rajo badan aan ka qabno deg degna u socoto waxaa kaloo socda barnaamijyo badan mashaariic waaweyn oo ay ka mid tahay xeebta luulkoo kale oo waxaa soo socda guryo labaatan dabaq iyaan arki jirnay afartan iyo shan dabaq ah oo macnaha la tallaabo qaadi doona caalamka sida guryahooda ay yihiin waxaa kaloo socday hoteel weyn oo rotaana la dhaho oo isagana hadda shaqadiisu ay socoto
ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare ayaa sheegay in dowladda ay ka go'an tahay ka dhabaynta hiigsigan ayna gelinayaan wakhtiga ugu badan aragtidaani waxay inoo sheegaysaa ma aha oo keliya inaynu dalkeenna dib u dhisno laakiin waxay ina siinaysaa inaynu si kale u fakerno waxay beddelaysaa isluubkii aan u fakeraynay waxay u beddelaysaa isluubkii aan u dhaqmaynay waxay beddelaysaa jid jid sidaynu u soconnay oo dhan ayay beddelaysaa waa isbeddel markii lasoo koobo isbeddel jaan iyo cirib maaldhihi tin iyo cirib ah oo dhammaan dadka soomaaliyeed ay la yimaadaan hay-adaha soomaaliyeedna ay la yimaadaan
ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxmuud waxaana uu tilmaamay in dowladda ay wakhti dheer ay waday howshan waxaana uu sheegay in ay rabaan in wax badan ay ka beddelaan nolosha dadka soomaaliyeed rijinka maanta waxaan rabnaa inaan tartan kula galno dhaqaale awood dhaqaale soomaaliya inay noqotaan rabnaa awood aqooneed manbac tacliimeed inay noqotaan rabnaa soomaaliya soomaaliya ma rabna bas meel gantaale iyo madaafiic laga tuuro bas inayno maya haddii wax laga tuuraya satellites iyo dayaxgacmeed dayaxgacmeedyo iyo maxaan ku rahda aqoon in laga tuuraa rabnaa oo haddana bilaabatay already adduunye gobolka aan ku naalno waxaan rabnaa inaan kula tartanno dhaqaale waxaan rabnaa inaan kula tartanno aqoon waana waxa uu tilmaamayaa muxuu ahaay vishinkaas si aan saas u gaarno waxaan u baahannahay markaa deganaanshiyo siyaasadeed deganaanshiyo siyaasadeed waa bilownay laba waxyaabooda aa naga jiro deganaanshiyaa siyaasadeed mid waxawaaye siyaasaddii in la tandiimiyo institutions loo yeelo oo aana nin keligii tooxdo ah siyaasadda iyo masiirka ummadda aanay ku xirnaanin ee ummaddu ay taqaano meeshaay u socoto haddii kale ummadda waa jahawareerkaanaan ku jirayna ma naqaano meeshaan u socono haddii aanan siyaasadda la nidaaminin oo institutions aan laga dhigin vishinka waa ku dhibtoonaynaa si aan ku gaarno laakiin hay-ado siyaasadeed xisbiyo ururo ku tartamaya sidii loo gaari lahaa muxuu aha vishinkaas sidii loo gaari lahaa ku tartamayo yaan rabnaa dalka inay ka hana qaadaan xubno ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe bashiir cali daahir ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanada dhaca xadka ay wadaagaan gobollada shabeellaha dhexe hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi dib ugu qorxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa soo socday maalintii shalay ilaayo xalay kaasoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda ay guulo ka sheegteen walow haatan la sheegayo in duqeemo habeenkii xalay ilaa shalay gelinkii dambe fariisimo al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen diyaaradaha dagaalka ay u geysteen waxaana dadka ku dhaqan deegaanada ku dhowdhow aagga dagaalada ay ka dhacayaan ay sheegayeen in duqeymo diyaarado dagaal ay fuliyeen saacadii aan kasoo gudubnay kaasoo ay beegsadeen gaadiid dagaal ay siteen oo maleeshiyaad ka tirsan dagaalama yaasha al-shabaab sidoo kalena lagu soo waramayo in ay beegsadeen saldhigyo dhowra ay ku lahaayeen agagaarka deegaanada haatan dagaalada ay ka dhacayaan xadka labada gobol shabeellaha dhexe hiiraan ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin rasmi ah oo ka soo baxayo dagaalka haatan dib ugu qorxay xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe hiiraan gaar ahaan deegaanada mugaax iyo qaycad oo ku yaala xuduudda labada degmo muqokuri iyo aadan yabaal ah dagaaladan culus ee ka dhacaya halkaasi ayaa inta badan waxay yihiin kuwa ay doonayaan maleeshiyaadka al-shabaab in ay jalaan gudaha gobolka hiiraan qaybo ka mid a gaar ahaan degmada muqokuri kaasoo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay kor istaagsan yihiin dhowr jir ayaa dagaallo caynkan oo kale ay ka dhaceen deegaanada dhaca xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay ay gulo ka gaareen guddiga doorashooyinka qaranka ayaa agab diiwaangelinta codbixiyaasha hageeyey magaalada dhuusamareeb maxamed daaq cabdimaxamed ayaa warkaasi dhuusamareeb inooga soo diray agabkan diiwaangelinta codbixiyaasha galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana lagu bilaabi doonaa diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha xubno ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa la soo wareegay kadib markii laga soo dejiyey garoonka ogaas nuur ee magaalada dhuusamareeb agabkan iyo howlaha lagu qaban doono ayaa waxaa ka warbixiyey madaxa xafiiska guddiga doorashooyinka ee galmudug abuukar daahir waxa uuna xusay in dhowaan la bilaabi doono diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha taas oo ka dhici doonta goobihii horey loogu asteeyey ee magaalada dhuusamareeb
maantii waxaan kula wareegnay alaabtaan aad u jeedaan ayaan halkan kula wareegnay oo nooga timiday xarunta guddiga doorashooyinka iyo soodimaha qaranka magaaladan dhuusamareeb ayaa mardhow waxaa ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa maantii noo soo gebagaboobaya tababarka dadka diiwaangelinaya codbixiyaasha maanta waxay noo tahay maalin weyn oo aada u farxad badan oo reer galmudug maanta wixii ka dambeeya waxay aadi doonaan diiwaangelinta codbixiyaha taasoo lagu dooranayo dadkii ayaga mateli lahaay insha allah waxaan rajaynaynaa deegaanka galmudug waa deegaan amni ah oo dowladda galmudug ay ka shaqaysay dhammaantiis waxaan noo qorshaysan inaan ka qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanada waxaa si rasmiya noogu furmi doona haddii alla yidhaahdo diiwaangelinta codbixiyaasha waxay noo tahay maalin weyn oo qiimo badan kuna farxsanaa dadka reer galmudugna ay aada iyo aada ugu farxsan yihiin maalmihii lasoo dhaafay magaalada dhuusamareeb waxaa ka soconayay tababarka shaqaalaha ku-meel gaarka ah ee ka shaqayn doona diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha kuwaas oo si haabsami leh u socday xubnaha ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa intii ay ku sugnaayeen magaalada dhuusamareeb howlo fara badan qabtay dhowaana diiwaangelinta codbixiyaasha dadweynaha ay bilaabo doonto faahfaahino ayaa kasoo baxaya weerar ay al-shabaab ay ku qaadeen bannaanka hore ee magaalada baydhabo cabdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan weerarkii saaka ka dhacay deegaanka burjeed ee banaanka magaalada baydhabo ee gobolka baay kaasoo xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar xoogan ay ku qaadeen weerarkaas ayaa bilowday aruurnimadii hore ee saaki kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar xoogan ay kusoo qadeen deegaanka burjeed oo sideed kilomitir dhanka galbeed kaga beegan xarunta gobolka baay ee magaalada baydhabo islamarkaana ahaa asmada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weerarka ka dhacay deegaanka burjeed ayaa waxa uu ku bilowday gaari walxaaq irxa laga soo buuxiyey kaas oo lagu dhuftay iridda hore ee xerada ciidanka ka hor intaysan dhicin oo aysan bilaabin dagaalka tooska ah ee dhexmari ciidanka xoog dalka oo kaashanaya kuwa koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo halkaas muddo ku dhow saacad ka socday islamarkaana maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay sheegtay inay la wareegeen kacabkuheynta balse markii dambe ciidamadu ay si wanaagsan kaga caabiyeen iyadoona ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay dib u qabsadeen saldhigii ciidan ee burjeed ee magaalada baydhabo banaankeeda ku yaala kaasoo kooxda saaka weerar xoogan ay ku qaadaya al-shabaab ayaa dhinaca kale waxay sheegteen in halkaasi ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed islamarkaana ay gacanta ku dhigeen askar kale oo badan kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada koonfur galbeed dhinaca kale qoraal kasoo baxay dowladda soomaaliya oo ay ku hadashay dagaalkaas ayaa waxay ku sheegtay in ciidamada ay ka hortegeen weerarka maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka burjeed halkaasina ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee weerarka soo qaaday jab xooganna halkaa lagu gaarsiiyey sida qoraalka lagu sheegay ee dowladda kasoo baxay sidoo kale dowladda ayaa waxay sheegtay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya haatan ay ka wadaan deegaanka burjeed dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ku doonayaan in ammaanka lagu xaqiijo waxayna dowladda soomaaliya ee sidoo kale qoraalka ay ku sheegtay in saacadaha soo socda ay soo saari doonto war-saxaafid rasmi ku saabsan khasaaraha guud ee maleeshiyaadka ururka al-shabaab ugu gaarsiiyey weerarka ku qaadeen deegaanka burjeed ee ku yaala banaanka magaalada baydhabo halkaa warkaasi ka dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatanna warka dibadda qaraxyo ayaa laga maqlay caasimada qatar ee dooxa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee reuters waxyar uun kadib markii diblomaasi uu sheegay inay jirto hanjabaad la rumaysan yahay inay ay samayn karto weerar iiraan saldhigga ciidamada ee cirka ee al cudeyd ee ku yaala dalka qatar ay isticmaalaan ciidamada maraykanka ayaa la sheegay inay ku dhaceen tira gantaalaha halka qaar kalena la qabtay dowladda qatar ayaa amartay in muwaadiniinteeda inay raadsadaan gabaad ay ka galaan duqeymaha ay fulinayso dowladda iiraan warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa cidduu warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jawhar dhodnet sidaas iyo ammaan allah